dowladani oo uu soo qabanqaabiyey maktabka caafimaadka ee shabeellada hoose ayaa looga dan lahaa sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga bulshada waxaana si gaar ah loogu qabtay ganacsatada ganacsatada dowladda loo soo xiray oo gaarayay ku dhowaad lixdan qof ayaa duruus muhiim ah qaadanayay muddo shan maalmood ah waxaa la siiyey duruus diini ah iyo kuwa dhanka caafimaadka iyo nadaafadda ku saabsan gunaanadkii dowladda waxay ganacsatadu muujiyeen dareen farxadeed mar aan la kulmayna waxaan weydiinay waxa ay ka faa'iideen magayga waalir cabdi cabdi aadan dowladda waxaan ku qaadanay qaybta ganacsiga anakoo ku socno waxyaabaha dhacay iyo sida nidaamka looga hortagi karo badeecada meesha lagu keediyo qaabka heerkulkeeda iyo meelaha ay wax u dhibayaan iyo badeecadaha qaar ayagoo ekskaabayrkooda gaarin isbedeli karaan waxyaabo badan oo ka mid ah ayaan ka qaadanay waana ka faa'iidaysanay waxaana soo qabanqaabiyey maktabka caafimaadka ee degmada dhakhaatiirka cali ibraahin cabdi maxamed dowladani waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay oo caafimaadka oo ka mida waxaa ka mid ah shan habeen ayaa dowladda ay noo socotay dowladdaasna waxay aan ka faa-iidnay qeybta nadaafadda annagoo maqaaxiley aan nahay ee degmada kurtuwaarey waxyaabo badan aan ka faa-iidnay sida nadaafadda hagaajinteedii qofka bili-aadinka qofka ka shaqeynayo maqaaxida ka shaqeynayo nadaafadiisa maqaaxida nadaafadeeda iyo waxaa ay takhaatiirta ayna amreen qeybta caafimaadka ayna amreen in oo lagu qaato mehrada dharka uniformka fiismasteraha iyo maxaa la yidhaahaa galofiska inta shaqada adiga aad haydid iyo nadaafadii oo la ta'kiidinayo boqolkiiba boqol dowladda kadib waxay ganacsatadu sheegeen in ay dhaqangelin doonaan wixii ay barteen islamarkaana kor u qaadi doonaan doorkooda nadaafadda